Degmada Dolow ee gobolka Gadag, dowlad goboleedka Jubbaland oo ka mid ah goobaha cabsida laga qabo in roobka, gu'ga, daadadka iyo fatahaadaha ka dhasha saameyn ay kala kulmaan bulshada ku nool, ayaa Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee SODMA waxay halkaasi markaasi shixnado kala duwan oo ka kooban teendhooyin, qalab dhismo, alaabta maacuunta, bustayaal iyo sidoo kale agabyo kale oo muhiim ah ugu qaybisay boqolaal qoys oo danyar ah, saddex boqol oo qoys oo markaasi ku nool afar kaam oo ku yaala gudaha degmada Dolow ayaa deeqdan ka faa'iidaystay iyaga oo u mahadceliyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha xukuumadda, madaxda hay'adda SODMA ee deeqdan markaasi soo gaarsiiyey sidoo kale dowladda Shiinaha oo hore deeqda SODMA ugu wareejisay.
ugu mahad celinaynaa gargaarkana la soo gaarsiiyey wasaaradda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maamul goboleedka taas waxaa u mahad celinaynaa gargaarka ayna siiyeen agabka guryaha alxamdulilah aad bay ugu mahadsan yihiin waxaana ka codsanaynaa intaas iyo in ka badan masiibooyinka qaranka soomaaliya ayaa waxayna soo gaarsiisay qalab ee, annaga oo xali walwal ku seexannay ee ammaan ee, roob u dhammaatay roob indhamayaale oo carruurta meelan la galnala ee maaragtay walaacin xali u taagnaynaa saakay waxaa naloo keenay bustihii iyo bacdi iyo afriiqi bacdi oo roobka aan waabka waabtan dhisanna aan ka saaran lahayn yaa- yaana la siiyey ee, maaragtay dowladda soomaaliya maamulka degmada hay-adda masiibooyinka ayaa noogu deeqay waana waana helnay haddana inta la sii'i in ka badanaa dhiman oo welwel aashaaya waxaan rabnaa intayna siisii ka badanba waxaan kaa codsanaynaa inaadna siisa waana kuuga mahad celinaynaa hay-adda qa- maaraynta masiibooyinka sodma ayaa waxayna soo gaarsiisay qalab aan u baahnayna ee xilligii roobka aan ku jirna ay ka mid yihiin bacda guriga la saaran lahay bustadii aan hugsan laheynay iyo maacuuntii aan cuntada ku cuni laheynay hay-adda masiibooyinka qaranka sodma aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa inta ayna soo gaarsiisay